alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay axkaamta gebagabaysiga wuxuu sheegay musanifku raxima allahu tacaala gebagabaysiga qofka weyse jabsan iyo ka junubka iyo cidda la midka ah xaalad inuu xalaal yahay xaaladna inuu waajib yahay waxaa kaloo caddeeyey shuruudda oo looga jeedo arrimaha lagaba maarmaanka u ah gebagabaysiga waxaa halkana kaga hadlayaa arkaanta gebagabaysiga iyo aadaabtiisa iyo makruuhaadkiisa iyo xaalad uu xaaraan noqdo xaalado uu xaaraan noqdo wuxuu yihi wafarduhu gebagabaysiga furuudiisu naqlu turaabi ciidda raristeeda weeye oo halkay taallo laga soo raro oo loo raro ilaa cudwi tayamumi xubinta loo gebagabaynayo min wajhihi low naqal hadduu raro ee turaaba ciiddi min wajhi wejigiisa hadduu ka qaado oo lilyaddi ilalyaddi gacanta uu qaado aw bilcagsi ama taa cagsigeeda uu sameeyo gacanta ka qaado wejiga u qaado xal arrinkaasi waa mid bannaan oo ansaxaya wa qasduhu gebagabaysiga faralkiisu wa qasduhu weeye ciidda inuu u qastiyo qofka gebagabaysanaya wa niyatu istibaax wa niyatu istibaaxi fardin fardi banaysigii inuu u niyoodo weeye faralka gebagabaysigu aw isalaati ama salaad uu niyoodo wanmisaaxi lweji wejiga masaxmankiisa weeye lalmanbiti timuhu halkay ka baxaan maya walyadayni labada gacmood masaxankooda weeye maca mirfaqin iyadoo lala qabo suxul waratib kala horeysiya almasxayni labada masax ka wejiga la masaxayo iyo ka gacmaha la masaxayo waxaa lan kaga waramayaa furuud tayamum oo ah umuur lagaba maarmaan u ah umuuru laabudda minha lixusuulihi tayamumku si u ansaxo arrimo lagaba maarmaan u ah oo haddii mid ka mida la waayo gebagabaysigu aanu ansaxahayn waxaa kowkaa naqlu turaab ciiddu meesha ay taallo inuu ka soo xawilo oo uu ka soo qaado oo xubinta markaa loo gebagabaynayo oo u soo qaado oo haddaanu ciidba soo qaadan ciid xubinta dul taalle inuu ku celceliyo niyana uu raaciyo kaasi gebagabaysi noqon maayo oo ansixi maayo waayo rukunkii naqliga ahaa ayaa ka maqan haddaba halkee inuu ka soo naqliya ayaa shardi meeshuu ka soo naqliya meeshay doonaysa ha noqoto dhul buu ka soo naqlin karaa gidaar ciiddu dul taallu ka soo qaadi karaa xataa jidhkiisa meel ka mid oo ciiddu ay saarantay buu ka qaadi karaa xataa xubnaha gebagabaysiguu ka qaadan karaa laakiin xubinta ciidda dul taalla ayuun baanu ku masixi karin intuu niyo raaciyo walihaada wuxuu yihi hadduu ciidda wejigiisa ka qaado markuu wejiga masaxay kadib oo gacanta u qaado ama gacanta uu ka qaado wejiga u qaado arrintaasi waa arrin bannaan gebagabaysiguna ugu ansaxayo wa farduhu buu ihi gebagabaysiga faralkiisu naqlu turaabi ciid qaadisteed weeye meeshay taalo laga qaado xubinta loo qaado low naqal hadduu qaado buu ihi aturaaba ciiddii min weji wejigiisa uu ka qaado lilyaddi ilalyaddi gacanta u qaado aw bilcagsi ama taa cagsigeeda uu sameeyo oo gacanta uu ka qaado wejiga u qaado xalla ijaazi arrinkaasi waa mid bannaan wa saxa wa qastuhu ay wa farduhu gebagabaysiga rukunkiisu qastuhu qofka gebagabaysana waa inuu ciidda u qastiyo oo uu soo raro usoo qaado xubinta la masaxayo laakiin haddii ciiddu iyadu ay soo doonato tusaalaan wuxuu istaagay halkay dabayshu kusoo dhacaysay markaasaa ciiddii waxay ku dhacday wejigiisa ciiddii oo markaa wejigii saaran unbuu ku celceliyey kuma filla taasi waayo qasdigii baa maqan tayamamuu saciidan ayiba tayamum macnaheed waa u qastiye weeye oo idinku doonta waniyatu istibaaxati fardin aw salaa arkaanta gebagabaysiga waxaa ka mid a anniya waayo waa cibaado niyo la-aan ansixi maayo inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa haddaba gebagabaysigu sida aynu sheegnay dee mubiix bay ka dhigayaan mid salaadiiyo waxyaabaha kale ee tahaarada u baahan lagu banaysto tahaaratu daruurana waa yidhaahdaan oo kama dhigayaan mid mutahiro qofka daahirinaya masaladaana dersigii xalay baynu kaga hadalna muxuu haddaba niyeysanayaa uma niyeysan karo gebagabaysiga tahaaro uma niyeysan karo niyatu rafci lxadeth kuma filla ee xadadkii rafcin maayo bay leeyihin fardu tayamumna uma geba uma uma niyeysan karo gebagabaysi faralah muxuu niyeysanayaa istibaaxatu fardin hadduu faral u gebagabaysanayo faral inuu ku banaysto gebagabaysigan buu niyeysanayaa ama wuxuu niyeysanayaa istibaaxatu salaa salaad inuu ku banaysto gebagabaysigan oo haddii markaa uu salaadun inuu ku banaysto uu u niyoodo salaad sunna ayuunbuu ku tukan karaa oo taa uu sida gaarkaa ugu niyeystay hadduu naafila mucayana waxa weeyaan uu niyeystay ama salaatu janaaza iyada iyo nawaafisha kaleba waa ku samayn karaa laakiin farallada kuma samayn karo niyaduna waa inay la xidhiidhaa bay leeyihiin naqliga ama soo qaadista ciidda way ciidda soo qaadistiibaa qaadisteedii baa rukuna laakiin waa rukun hayru maqsuuda masxiguna waa rukunka maqsuudka ah oo niyadu waa inay joogto oo ay xaadir ahaato ilaa wejiga wax ka mida u masaxayo intaasoo dhan waa in niyadu xidhiidhsanaato naqliga iyo soo qaadista ayuu niyada la xidhiidhinaya niyaduna waa inay xaadir ahaato ilaa wejiga wax ka mida u masaxayo waayo naqligu waa rukun waa rukun hayru maqsuuda ayuu tayamumka gebagabaysiga u yihi masxul wejina waa rukunka maqsuudkaa weeye ee u horeeya marka niyatu istibaaxati salaa ayuu niyeysanayaa buri istibaaxati fardin aw istibaaxati salaa ama dee wax kale oo u baahan tahaaro u baahan ayuu istibaaxadiisa iyo banaysigiisa niyeysanaya markaa faral inuu hadduu u gebagabaysto faral u niyeysto sunnayaasha oo dhan waa ku gudan karaa fardu kifaayaha laftiisu fardulcaynka waa raacaya salaatuljanaaza waa ku gudan karaa gebagabaysigii salaad faral farducayna uu niyeystay haddii uu u niyeysto sunnana faral kuma tukan karo gebagabaysiga sunnayaasha kale ayuu waxa weeyaan ku gudan karaa marka sunnayaashu faral bay raaci karaan laakiin faral sunne ma raaci karo waxay isaguna rukuna walmisaaxu lwajhi wejigu inuu masaxmo wejigana inta daahirkaa baa looga jeeda famsaxuu biwujuuhikum lalmanbiti timu alay ka baxaan maya waajib ma aha ciidda in la gaadhsiiyo halka ay timuhu ka baxaan xataa hadday khafiif yihiin timuhu nooc intay doonayaan baa la ekaadaanee gebagabaysiga dhexdiisa dushun baa laga masaxaya xataa hadday khafiif yihiin ciidda jidhka ka hooseeya in la gaadhsiiyaa waajib maaha waxyaabaha weysada iyo gebagabaysigu ay u kala duwan yihin oo deetan ciid baa la isticmaalaya waysadana biyaa la isticmaalayay walyadeyni labada gacmood inay masaxmaan baa rukun ah maca mirfaqin iyadoo suxula lala qabo misaaxu lyadeyni maca almirfaqi sii weysadoo kale marka shaaficiyadu waxay qabaan ilaa suxullada in la masaxayo xadiidka kusoo aroreysa waa daciif xadiidka camaar ee saxiixiina wuxuu tilmaamayaa un kafeynka in la masaxaa inay ku filan tahay waratib ilmasxayn arkaanta gebagabaysiga waxaa ka mid a atartiib waxaa la tartiibinayaana naqligama soo qaadista ciidda gacmaha loo hor qaadi karaa oo qaadista wejiga loo qaadaya la dambaysiin karaa laakiin waxaa la tartiibinaya waa masixitaanka wejiga waa in la hormasaxo oo gacmuhu ay dambeeyaan almasxayn masxulwejhi waa masxulyadeyn buu uga jeedaa waa in wejiga lagu bilaabo kadibna gacmaha lagu xigsiiyo hadduu gacmaha horeysiiyo wejiga uu dambaysiiyo wejiga masixitaankiisu unbaa xaasilo ah oo masixitaankii gacmaha waa inuu ku celiyo haddaanu ku celinna gebagabaysigaasi waa ansixi maayo marka arkaanta gebagabaysiga ee halkan inoogu sheegay waa lix naqlu turaab alqasdu alniya inmisaaxu lwaj inmisaaxu lyadeyn altartiib waa lixdaas halkanna wuxuu kaga hadlayaa sunayaasha gebagabaysiga wa sunna waxaa la suneeyey buu ihi tafriiqun faraha in la kala kaxeeyo marka uu gacanta dhulka ku dhufanayo si uu ciidda markaa ugu soo qaado farihiisa waa inaanu isku dhajina saa u kala kaxeeyo darbada awalkeeda wa an yubasmila waa inuu bismi illah yidhaahdo gebagabaysiga awalkiisa sidii weysada weysada loo qiyaas qaadanaya waqadim ilyumna haddaad tahay ka gebagabaysanaya markaad gacmaha masaxayso ta midig horeysi wakhallil faraha isdhex geli waa sunne si faraha dhexdooda ciiddu ay u gaadho oo haddii marka hore loo badinayo inay gaadhay ayaa takhliilku uu sunno noqonaya haddii kale oo aanay ciiddu si kale ku gaadhayn takhliilku faral buu noqonaya walwila wasunna waxaa la sunneeya alwila isku xigsiin la isku xigsiiyo labada masax masixitaanka wejiga iyo ka gacmaha oan loo dhaxaysiinin wakti dheer saasoo kale gebagabaysiga iyo salaadda in la isku xigsiiyo waayo cid waajibisay baa jirta ciddaa markaa khilaafkooda ayaa laga fogaanaya hadduu qofku salasulbowl yahayna muwaalaadku waajib bay noqonaysaa sidii baabulwuduu markii la joogay baa waajibka u ahayd qofkii daa'imulxadadka waxa weysada jabiyaa si joogtaa uga socday wanascu khaatimin wasunna waxaa la sunneeyey buu ihi nascu khaatimin baa la sunneeyey fargal bixintii liuulaa ta koobaad ay fi luulaa darbada koobaad ee tadribu ee aada dhulka ku dhufanayso macanaa darbada koobaad inaad fargal haddaad gacanta ku xidhan tahay faraha ku xidhan tahay ad iska saartaa waa sunna wey waxaana loo sunneeyey si wejiga oo dhan gacanta oo dhan loogu wada masaxo ama lithaani darbatin darbada labaad miyaa fa yajibu waa waajibaya nascu khaatimin fargal bixinti darbada labaad ee gacmaha loo soo qaadayo fargalkii in la bixiyo waa waajib waayo dee gacantii meel ka midu qarinaya gacantana in la wada masaxo ayaa waajiba in la dhaqdhaqaajiyaana waxba tari mayso taasi weysadee wax ka tari karta oo biyuhu fargalka iyo jidhka waa kala dhex geli karaan haddii la dhaqaajiyo laakiin ciiddu ma kala dhex gelayso walihaada haddii gacanta uu fargal ku jiro darbada labaad in fargalka laga bixiyo waa waajib si ay gacantu u wada masaxanto marka ma cinda darbiba ayaa khaatam khaatamka bixintiisu ay waajibaysa maya waa cinda almasx oo marka dhulka lagu dhufanaya doonayaha iskaga jiraba laakiin marka masixitaanka gacmaha la samaynayo si ay gacantu u wada masaxanto markaasay waajib tahay marka fa yajibu ay cinda almasxi baad ku qeydanaysa maaha cinda darbi maaha halkana wuxuu kaga hadlayaa aadaabtii gebagabaysigo wuxuu yihi aadaabu gebagabaysiga aadaabtiisu oo aadaabta waxaa looga jeedaa asunanu gayru lmuakada sunayaasha aan la adkayn an yastaqbila waa inuu ujeesto qofka gebagabaysanaya alqiblata kacbada xaggeeda waa inuu ujeesto masaladaasi weysadan waynu ku soo marray daliillo ma laha baynu nidhi makruuhu gebagabaysiga waxaa loo karaahiyeystay istucmila ee an yustacmala in la isticmaalo aturaabu ciiddi ciiddii alkathiira ee faraha badnayd ama aturbu ciid baa loo karaahiyeystay ciiddii alkathiiru ee faraha badnayd oo istucmila oo la isticmaalay oo ciid badan intuu gacmaha dhulka ku ruquuso inuu iyagoo wada boodha wejiga mariyo gacmahana uu mariyo waa makruuh leannu ciidda dee xubinta lagu masaxaya lagu maydhi maayo waa lagu masaxaya haddii ciid badan markaa loo qaadana qofka foolxumay u keenaysaa oo qof dee waalan oo kale ayuu noqonayaa oo ciid dhex galay walihaada sunnayaashiisa waxaa ka mida ciidda in la khafiifiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha dhula ku dhuftay boodhka waa ka afuufay xaraamuhu buu dhi kaay xaaraan tahay ataymubi in lagu gebagabaystaa turaabu masjidin weeye ama xaraamuhu gebagabaysiga kiisa xaaraan tahay turaabu masjidi atayamum waa gebagabaysiga bituraabi masjidin masaajid ciiddii lagu gebagabaysto wamaa shaygii lagu gebagabaysto xurima la xaaraantimeeyey fi sharci sharciga dhexdiisa alisticmaalu xurima la xaaraantimeeyey alisticmaalu isticmaal minhu isaga wax laga isticmaalo fi sharci sharciga dhexdiisa la xaaraantimeeyey marka gebagabaysiga wuxuu xaaraan noqonayaa waxa lagu gebagabaysan in lagu gebagabaystaa aanay bannaanayn haddii waxa lagu gebagabaysanaya uu yahay masaajid ciiddii ciiddana waxaa loo jeedaa ciidda dhulka la waqfiyey ka mid a ee waqfiga ku jirta ciid kale oo markaa dee la keenay ama dabayshu ay ku soo riday maaha masaajidadan iminka dee ciidima taalla marka hadday dabayshu ciid keento dee gidaarada iyo ciid ay dul dhigto waad iskaga gebagabaysan karta waayo ciiddaasi tii la waqfiyey ka mid maaha ciidda waqafka ka mida ayaan lagu gebagabaysan karin waa in lagu gebagabaysto looma waqfin salaadiiyo wixii lamida ayaa loo waqfiyey waqfigana wixii qofkii waqfiyey uula qastiyey u niyeystay lama dhaafiyo waxaa kaloo xaaraana in lagu gebagabaysto waxa ay shareecadu isticmaalkiisa xaaraantimaysay sida ciiddii markaa ciddii lahayd laga dhacay ama ciddii lahayd laga xaday waa xaaraan in lagu gebagabaysta laakiin gebagabaysigaasi wuu ansaxayaa waayo xaaraannimadaasi arrin ka baxsan gebagabaysiga ayay u timi xaraamuhu buu udhi kaay xaaraanta in lagu gebagabaystaa turaabu masjidin weeye masaajid ciiddii wamaa kii weeyaan xurima la xaaraantimeeyey alisticmaalu isticmaal minhu isaga wax laga isticmaalo fi sharci sharciga dhexdiisa la xaaraantimeeyey kalmaqsuubi walmasruuqi halkanna wuxuu kaga hadlaya waxyaabaha gebagabaysiga buriya mubdilaadkiisa mubdiluhu waxaa buriye gebagabaysiga maa kii weeyaan abdala buriye alwuduu'a weysada wa kullu maa yubdilu lwuduu'a yubdilu tayamuma wax kastoo weysada buriyaa gebagabaysigana waa buriyaa waayo gebagabaysigu bedel buu ka yahay weysada bedelkuna ka uu bedela ka yahay buu xukunkiisa qaata filmadhabna isagaaba ka daciifsanba whuwa adcafu min alwudu maca tawahumi ilmaayi biyo tuhmud tuhmidood la tuhmo iyadoo lala qabo bilaa shayin iyadoo shay aanu jirin markaa biyaha la tuhmay macnaa jiristooda la tuhmay bilaa shayin shay iyadoo aanu jirin manaca ee min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda diidaya iyadoo aanu jirin qabla ibtidaa'i salaati salaada intaan la bilaabin oon la gelin tuhmidda biyo la tuhmo amaa fiihaa amaa idaa tawahama hadduu tawahumo miyaa ay almaa wujuud almaa fiiha salaada dhexdaa u tayaqanaba ama u yaqiinsadaba famanka waajibu waajib ay ku tahay calayhi isaga yaqdiha salaada inuu qalleeyo salaada u gebagabaysi ku tukaday abdil buri gebagabaysigiisa xukum inuu baili wa ilaa salaada uu gebagabaysiga ku tukanayo qallaheedu haddaanu waajib ku ahaynna laa ay laa tubtil tayamumahu gebagabaysigiisa ha burin walaa salaatahu salaadiisana ha burin walaakin hase yeeshee afdalu sida afdalkaa ibtaaluhaa salaada goynteeda weeye kay tufcala si loo sameeyo salaadii bilwudu kay tufcala si loo tukado salaadii bilwudu weyse si loogu tukado wa riddatun diinka baxna tubtilu way burinaysaa ataymuma gebagabaysiga la tawadi weysadii burin mayso jadid cusboonaysii tayamuman gebagabaysi likulli fardin faral kasta u cusboonaysii halkan wuxuu ka hadlay waxyaabaa gebagabaysiga buriya kow waxa kaa wax kasta oo weysada buriya mubtiluhu waxa buriya ma abala waxa buriya alwudua weysada intii weysada burinaysay waxaa raacay oo gebagabaysiga burinaya tawahum wujuud ilmaa tawahumku dannigana waa ka daciifsan yihi inay biyo jiraan waa inuu tuhmo waa qofkii biyo la-aan u gebagabaysanaya baa laga hadlaya bimacnaa an yujawiza waa inay agtiisa suurtowdo in biyo la helo oo wax markaa tuhunkaa ku dhaliya ayaa dhacay sida inuu arkay dhalanteed ama dhalan habaabis oo biyo markaa uu qaatay amaba se dad soo socda oo safara ayuu arkay markaasaa waxaa uu tawahumo uu tuhmay in biyo qoladaa laga heli karo iyo waxyaabaha lamidka ah markaa gebagabaysigiisi waa burayaa waxaase shardi u ah arrintaas shuruud bay leedahay oo waxaa shardi u ah wax biyaha wujuudkooda iyo jiristooda uu tuhmay isticmaalkooda ka mancinaya inaanu jirin bilaa shayin manca iyadoo aanu jirin shay biyaha uu tuhmay haddii la helo isticmaalkooda ka mancinaya u diidaya oo maxaa ka mancin kara ninkan gebagabaystay marka horeba haraad buu markaa u dhimanayay ama xayawaan muxtarama ayaa haraadanaa oo la joogay oo markaa biyaha cabitaan ugu baahan biyaha wujuudkooda uu tuhmay gebagabaysigii kaga jabi maayo waayo maanic baa jooga isticmaalkooda u diidaya waa maanic sharciga kaasi maanic xisiyana waa la heli karaayo dee in biyaha haddii uu doonto uu naftiisa u baqayo maalkiisa u baqayo ama cirdigiisa u baqayo oo dee bahal baaba ka sokeeya ama cadowbaa biyihii ka sokeeya meeshii biyaha ku tuhmay tawahumulmaa goormuu gebagabaysiga ka jebinayaa intaanu salaada gelin haddii uu dhaco an yatawahama qabla an yashraca fi salaa waayo markaasay waajib ku tahay dee inuu biyo raadiyo intaanu salaada gelin marka waa shardi labaad iyaduna shardigii koowaad muxuu ahaa maanicin aanu jirin bilaa shayin manac shardiga labaadna waa inuu tawahumku dhaco qabla shuruuci fi salaati intaanu salaada gelin waaya haddii isagoo salaada gale haddaba tawahumku dhaco ka warrama salaadii ma jaraya oo biyaha wujuudkooda uu fishay ma ku weysaysanaya tawahum qura maa idaa tayaqanaba biyo wujuudkood buu yaqiinsaday isagoo gebagabaystay oo salaadii galay salaadaa ma jarayaa mise waa iska wadanaya waxaa la eegayaa salaadan uu gebagabaysiga ku tukanaya noocay tahay ma salaad hadhow inuu qalleeya ay waajib ku tahayba marka uu biyo helo mise waa salaad hadduu biyo helo xataa qallaheedu aanu waajib ku ahayn oo gebagabaysi hadduu ku tukado sidaa kaga dhacaysa hadday tahay salaad kolleyba qallaheedu waajib ku yahay gebagabaysigiisu wuu burayaa wuu jarayaa salaadaas oo waa biyuhu ku weysaysanayaa kadibna wuu tukanayaa waa inuu gebagabaysi ku tukadaa faa'iide iyo macno ay leedahay ma jirto mar haddii qallaheedii laga rabo biyana markaa uu yaqiinsaday in la helayo haddii salaaddu ay tahay salaad markuu gebagabaysi ku tukado qallaheedu aan waajib ku ahayn oo isagoo galay biyo uu yaqiinsaday in la helayo jari maayo uu iska wadanaya yacni waajibkumaa inuu jaro gebagabaysigiisi buri maayo salaaddiisuna buri mayso laakiin waxaa afdale buu yidhi in iyada lafteeda gebagabaysigaba mid kaga dhacaysaba ha noqoto qalla aanu kaga waajibayne inuu gooyo ayaa afdala si biyaha uu yaqiinsaday uu ugu tukado marka waxa isweydiin leh salaada gebagabaysi lagu tukaday goormuu qallaheedu waajiba goormaasi aanu qallaheedu waajibin haddii cudurdaar naadira awgii loo gebagabaysto gebagabaysigaa salaadii lagu salaada lagu tukado qallaheeda waajiba haddii cudurdaar aan naadir ahayn oo in badan dhaco la arko daraaddii loo gebagabaystana gebagabaysigaa salaada lagu tukado qallaheeda waajib maa oo tusaale ahaan meel ay biyo u qaalib ahaayeen ayuu biyo ka waaye markaasuu gebagabaystay salaada uu gebagabaysigaa ku tukado wuu qallaynayaa isagoo salaaddaa ku jira haddaba hadduu biyo yaqiinsado waa inuu salaadaa jaro biyaha uu ku weysaysto oo gebagabaysiga iyo salaaduba way burayaan waayahay meel aanay biyo qaalib u ahayn oo dhul oomana iska ah isagoo oo jooga ayuu biyo waayay markaasuu gebagabaystay oo cudurdaara naadir ahayn isagoo safara tusaale ahaan oo marayana meel aanay biyo qaalib u ahayn gebagabaysigaa salaada uu ku tukado qallaheedu waajib kuma aha mar haddaanu qallaheedu waajib ku ahaynna salaada isagoo ku jira hadduu biyo helo roobo uu ku doo daadku hoos yaaco salaadiisa ka bixi maayo a waayo dee maqsuudkiibuu gudagalay hadda oo wasiiladii oo dee weysadaa uu dhaafay laakiin iyada lafteeda waxaa afdala buu leeyahay inuu gooyo si uu weyse ugu tukado waayo cid baa jirta waajibinaysa salaaddaa in laga baxo ole waa xaaraan isagoo biyo haysta salaadduu gebagabaysi ku gala inuu sii wado markaa ciddaa khilaafkooda laga fogaanaya walihaada buu uhi walaakin afdal waxaa fadli badan ibtaaluha salaadda jaristeeda kay bilwuduui tufcalu tufcalu markaa dee rafcada waxaa keensada un qaafiyada kaydaa nasbinaysa ficilka oo kay tufcala bilwuduui wey kayd iyo ficilka haddii wax lagu kala fasliyo camalkeedu ma buro waaye waridatu ridda tubtilu burisa gebagabaysiga oo isagoo gebagabaystay buu diinta ka baxay kadib buu diinta kusoo noqday gebagabaysigii ma ku tukan karaa maya riddadii baa ka burinaysa waayo gebagabaysigu waa ibaaxa weeye de waa mubiix waana rukso walaa ibaaxata fi riddati riddo dhexdeedna qofka wax loo ibaaxeynaya ma jirto wax allaalo wixii rukas ahaa qofku riddada wuu ku waayaya la tawadi weysada se riddadu ma buriso si kalena u dhigaana waxay dhahdaan weysadu waa tahaara qawiya tayamumkuna waa tahaara daciifa saa awgeed bay riddadu gebagabaysiga u burinaysa weysadana aanay u burinahayn mubtiluhu gebagabaysiga waxaa buriyaa maa shayga wayaan abtila buriya alwudua weysada maca tawahum ilmaayi biyo tuhmidood iyadoo lala qabo bilaa shayin iyadoo aanu shay jirin la tuhmay manaca biyaha isticmaalkooda diidaya qabla ibtidaa'i salaad salaada intaa la gelin ka hor la tuhmo amaa fi amaa idaa tayaqana nadmiga daahirkiisu waxa weyaan amaa idaa tawahama lakiin sida saxdi waxa weeye amaa idaa tayaqana hadduu yaqiinsado miyaa wujuudalmaai biyaha jiristooda fiiha salaada dhexeeda uu ku yaqiinsado famanka calayhi waajibun ay waajibtay caleyhi dushiisa yaqdiha salaada inuu qalleeyo abtil gebagabaysigiisa iyo salaadiisaba buri wa ilaa salaaddaa inuu qallaya haddaanay waajib ku ahaydna laa ay laa tubtil ha burin salaadiisa iyo gebagabaysigiisa oo tusaalahaan cudurdaar aan naadir ahayn buu u gebagabaysaa xanuun oo kale salaaddu gebagabaysigaa ku tukada inuu qalleeya waajib kuma aha markaa isagoo ku dhex jira hadduu biyo yaqiinsado mar haddaanu qalleedu waajib ku ahayn waa iska sii wadanaya waa dhammaystiraya walaakin hase yeeshee afdalu sida afdalka ah ibtaaluha jaristeeda weeye kay tufcala si loo tukado salaadii bilwuduui weyse si loogu tukado wariddatun diinka bax tubtilu way burinaysaa atayamuma la tawadi weysadii burin mayso jadid cusboonaysi buu ihi tayamumun gebagabaysi likulli fardin faral kasta u cusboonaysi oo fardu cayna baa loo jeeda oo haddii uu fardu cayn u gebagabaystay oo farducaynkii gebagabada uu ku tukaday fardu kifaayana waa raacin karaa sida salaatuljanaasadii oo kale marka wuxuu leeyahy gebagabaysigu waa tahaara daciifa mar hadday tahay tahaara daciifa laba faral laguma wada gudan karo mise laba salaadood farala ama salaad farala iyo dawaaf farala ama laba dawaafa farala khudbat ljumuca iyo salaat ljumuca xataa sida muctamadkaa laguma wada gudan karo hadduu khudbadda u gebagabaystay lafteeda tahaara shardi waaye salaada gebagabaysigaa kuma tukan karo salaada jumcaha mar kale waa inuu salaada jumcahana u gebagabaysto marka tani waxay ku binaysan tahay gebagabaysigu inaanu mutahir ahayn ee mubiix uu yahay oo tahaaratu daruura uu yahay laakiin haddaynu idhaahno qowlka raajixa ah waa gebagabaysigu inuu weysada la mid yahay inta salaadooda uu doono ayuu ku tukan karaa inta aanu jabin oo aanu burin halkan wuxuu kaga hadlayaa axkaamta jabiirada kabniinka iyo waxyaabaha nabarada la duldhigo axkaamta ay leeyihiin yamsaxu waa masaxayaa buuhi duu jabiiratin kabniin mid u saaxiibi bilmaai biyu ay caleyha dusheedu masaxaya jabiirada bilmaai biyu ku masaxaya maca tayamumin gebagabaysina iyadoo lala qabo walam yucid salaadaana soo celin maayo mahmaa wadaca waa haddii uu dhigay jabiirada calaa tahaaratin tahaaro dusheeda hadduu dhigay walaakin hase yeeshee manka jacala yeela lusuuqan wax nabarka lagu dhajiyo calaa cud walaakin hase yeeshee yuciidu waxaa salaaddii soo celinaya manka jacala yeela lusuuqan wax nabarka la duldhigo calaa cudwi tayamumin gebagabaysi xubintii marka halkan wuxuu kaga hadlaya jabiiradii qofka haddii uu jabo dabeetana jabniinkii kab la dul dhigo kabniin amaba se nabar intuu ku dhaco nabarkii la daboolo oo baandhays iyo wax lagu duubo amaba se dawo lagu dhamooqo xubinta biyaha ka celinaysa muxuu xukumku noqonaya horta yaqsilu saxiix inta bad qabta wuu maydhaya iyada oo rasuulku wuxu uhi idaa amartukum biamrin faatum minhu ma istatactum haddaan arrin idin amro intaad awoodaan kala kaalee ilahina wuxu uhi fattaqu llah ma istatactum haddaad gacantaa ka jabto oo kabniin la duldhigo xubnihii weyse inta bad qabto horta waa inaad maydho taasi waa arrinta koobaad jabiirada ama kabniinka ama waxa nabarka la dul dhigayna dusheedu masaxaya weliba masxi uu ku caam yeelayo wey biyaha uu wada gaadhsiinayo waa haddii dee jabiiradu ay saarantahay xubnihii weysada haddii meel kale dee uu ka jabay oo kabniinka la saaray taa laga hadli maayo jabiirada markaa muxuu u masaxayaa wuxuu u masaxayaa inta bad qabta ee qarinteeda uu kabniinku keensaday ayaa masxigani uu u dhacaya waa saddexe haddana waa gebagabaysanaya oo muxuu u gebagabaysanayaa gebagabaysigu isaguna muxuu bedel ka yahay nabarku inta uu ku yaal ama jabniinku meydhisteedii uu bedel ka yahay intii bad qabtay wuu maydhay intii bad qabtay laakiin kabniinku wuu daboolay oo dee isqabsashadu ay keensatay kabniinkana la dul dhigay iyadoo aan tusaale ahaan daahir ahayn iyadoo la maydhin la duldhigay taana masxigaa meesheedii gelaya gebagabaysiguna meesha nabarku uu ku yaal lafteeda ayuu weysadii bedel uga yihi saddexaas israaciiliya shaaficiyadu saasay qabaan kadalika alxanaabila qolooyinka markaa la idhaahdo maalikiyada iyo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin waar inta bad qabtana wuu maydhayaa inta kalena uu gebagabaysanaya khalaas wax masxi la dhahdaa ma jira bay leeyihin masxigan iyagu waxay uga qiyaas qaadanayaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo almasxu cala khufeynki bay uga qiyaas qaadanayaan oo haddii qofka loo ruqseeyey khufka dushiisii inuu masaxo iyadoo uu iskaba bixin karo uu maydhi karo xubinta ka hooseysa min baabi alawlaa markay xubintii bugto ama ay jaban tahay ee wax lagu daboolay waxa inuu masaxaana inay u banaanaato xadiidkii thawbaana waa u daliil amarana rasuul lahi an namsax cala alcasaa'ibi watasaakhiin wixii markaa gacmaha iyo lugaha iyo lagu duubo inaanu masaxnu rasuulku al wixii lugaha lagu duubo inaanu masaxnu rasuulkuna amray ayib qolooyinka kale waxay leeyihiin maye looma baano masxi waxaa loo baahanya inta bad qabta in la maydho inta kalena gebagabaysigaa maydhisteedii bedel ka noqonaya saasay leeyihin shaaficiya iyo xanaabilana waxay leeyihin gebagabaysigu wuxuu bedel ka noqonayaa inta bugta ee daboolan masixitaankuna wuxuu bedel ka noqonayaa inta waxa weeyaan bad qabta ee kabniinka ama daboolka la dul dhigay iyadoo aan la daahirin marka hadda la soco shaaficiyada laftoodu masxiga mar aanay waajibinayn baa jirta oo masxi waajibin maayaan haddii kabniinka ama baandhaysku meeshii jabnayd ama nabarka lahayd inuu ku kooban yahi oo in bad qabta aanu daboolin soo waadix maa taas oo sabab dee loo masaxaa ma jirto oo intii bad qabtayna waa la maydhay meeshii nabarka lahaydna gebagabaysiga meedhistiisii bedelka ah in bad qabto oo daboolanimaba jirtaba waxa iyaduna la mid a oo shaaficiyada laftoodu aanay masixitaan waajibinahayn haddii inta bad qabta kabniinka ama baandhaysku uu daboolay intaan la duldhigin la daahiriyo dahaaradii ay qabto iyadoo aba dee iska daahirsantayba markaa sabab loo masaxaa ma jirto cala aljamiira xadiidka ku soo arooray ee sidan sheegaya isagu waa daciifa meel baad iskaga tiirin qiyaaska ay jabiirada uga qiyaas qaateen almasxu cala alkhufeynna sax ma ah sida u dhaa shekhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala sheekh ibnu cuthaymiinna sharxulmumtica uu ku caddeeyo farqiyo badan baa u dhexeeya khufka iyo jabiirada kabniinka farqiyada waxaa ka mid a almasxu cala aljabiira waa waajib almasxu cala alkhufna waa jaa-is waa mid bannaan waa ruksa un kufka waxaa la masaxaya un hadduu lug ku jiro haddaad gacmaha gashato lama masaxayo jabiiraduna meel kastoo xubnaha weysada ka mid a ay ku xidhantahy baa la masaxaya taana waa ku kala duwan yihin kufku markaa shuruud buu leeyahi waa in maxalulkasligii xubintii ay meedhisteedu faralka ahayd waa in wada qariyo jabiirada se taa looma shardiyo ala gacantaadii in ka midun inay saarantay waanay wada saarayn almasxu cala khufeyn tawqiit buu leeyahi oo muqiimku yowman waleyla u masixi karaa musaafirkuna alaaata ayaam layaaliya hun almasxu cala aljabiirana tawqiit ma leh dee qofka sanad ay ku xidhan tahay marka in looga qiyaas qaato oo sidaa soo socota la yidhaahdo waxaa shardi u ah almasu cala aljabiira oo salaaddii qofka ay ka ridaysaa haddii xubintaasoo daahira u xidho ama lagu xidho qiyaaskaasi sax maaha waa ka yidhi walam yucid ku soo celin maayo salaaddii mahmaa wadaca hadduu dhigo kabniinka ama waxaa nabarka la dul saarayo calaa tahaaratin tahaaro iyadoo ku sugan uu dhigo markaa goormaanu ku soo celinahayn waa haddii xubinta oo daa'ira lagu xidho kabniinka lagu xidho waxaa kaloo shardiga xubinta inteeda bad qabta inaanay ka qarin oonay ka qaadan inta isqabsashada looga baahan yahay in ka badan waxaa kaloo shardiga xubintu inaanay ka midnayn xubnihii gebagebaysiga oo wejigii iyo gacmihii marka la gebagabaysana lamasexe aanay ka mid ahayn saddexdaa shardi haddii la helo ayaa masixitaankaa salaada uu ku tukada aanu kusoo celinayn saddexdaasi hadday maqan midkood maqan yahay masixitaankaa uu nabarka daboolan dushiisa masaxay ama kabniinka dushiisa uu masaxay salaada uu ku tukado waa kusoo celinayaa bay leeyihin waaya walaakin hase yeeshee yajibu ama yuciidu salaaddii waa kusoo celinayaa manka jacala yeelay lusuuqan wax nabarka lagu dhajiyo calaa cudwi tayamumin gebagabaysi xubintii oo wejiga ama gacmiya hadduu nabaru ku yaallo wejiga ama gacmaha u ku yaallo oo dabeetana nabarkii la daboolo kabniin lagu daboolo ama baandhays isuu ku saynu sheegnay inta bad qabtaa la maydhaya inta bugtana waa loo gebagabaysanaya jabiirada dusheedana waa la masaxaya masxigaasi oo loola qastiyayo inta bad qabta ee daboolan salaadaana lagu soo celin maayo haddii shaygaa la duldhigay xubintu iyadoo daahira intii markaa bugtayna aan la dhaafin waxay daruura keentay mooyaane xubintuna xubin gebagabaysi aanay ahayn laakiin haddii na calaa tahaara lagu dhigin ama intii loo baahnaa la dhaafiyey ama xubinta wax la duldhigaba ay tay xubintii gebagabaysiga laftiisa waa lagu soo celinaya xubintu hadday xubintii gebagabaysiga tahay oo intii bad qabtay la maydhay lana gebagabaystay shaygii nabarka dulaya la masaxay maxaa salaada loogu soo celinaya waxaa loogu soo celinayaa bedelkii iyo mubadel minhugii labadiiba nuqsaan baa ku jirta weysadii dee ma dhammaystirna oo meeshan jaban ama nabaru ku yaalle daboolan dee lama maydhin weysadii nuqsaantaasa ku jirta gebagabaysigo weysada bedelka aynama dhammaystirna ile xubintii gebagabaysigee la masixi lahaa ayaa nabarkan daboolan ama jabniinkan la kabay uu ku yaalaa laakiin ibnu xajar oo kale wuxuu rajaxay fi tuxfa xubnaha gebagabaysiga iyo xubnaha kale inay isku mid yihiin oo haddii markaa nabar daboolani uu ku yaallo oo tahaaro markaa lagu daboolay intii loo baahnaana aan la dhaafin inaan salaaddaa lagu soo celinahayn sidaa lagu tukaday waana sidaa akarku ictimaadeen ayuu yidhi yani akaru shaaficiya oo sidaan halkan kitaabka inoogu taalla isagu waa khilaafa tuxfatulmuxtaajkaad ka eegi doonta wuxuu yidhi wakhayir door geli junuub mid jinaabaysan an yuqadima inuu horeysiiyo algasla maydhista aw yuqadima ama inuu horeysiiyo ataymu gebagabaysiga oo qofkii markaa nabar daboolani ku yaalay ee maydhasha ay ku waajibtay maydhista inta bad qabta uu maydhayo iyo gebagabaysiga uu nabarkaa u gebagabaysanayo kuu doono ayuu horeysiin karaa waayo dee qusliga tartiib waajiba ma laha quslu meesha la doono ayaa laga bilaabi karaa oo qofka janaaboobay ama meedhasha ku waajibta jidhkiisoo dhami xubin quru ka dhigan yihi walihaada buu ihi wakhay- wa junuban wakhayir dooransi junuban mid janaabo qaba khayiru dooransi an yuqadima inuu horeysiyo alghasla maydhista inta bad qabta aw yuqadimaba inuu horeysiyo atayamuma gebagabeysiga inuu horeysiyo maca masxi ljamiira bilmaa walyatayamam ha gebagabaysto muxdithun mid weyse jabsani id gasala waktigii uu maydhi lahaa caliilahu xubintaa bugta uma kamala deetana waa dhammaystiraya alwuduu'a weysada weysada iyo tartiib baa loo shardiyaa markaa gebagabaysigii weysaduu dhex gelaya oo xubintaa bugta markii uu maydhi lahaa marka la gaadho ayuu u gebagabaysanaya kadibna xubnihii ka dambeeyey badqayu u maydhaya tusaale ahaan lugta ayuu nabar daboolani kaga yaalla ama jabniin kabani wejigiiba horta soo maydhaya labada gacmood buu maydhaya madaxuu masaxaya halkaa marka la gaadho ayaa lugtii uu u gebagabaysanaya jamiiradii ama baandhayskii saaraana dusha uu ka masaxaya labadaa kuu doono horeysiin karaa gebagabaysiga uu nabarka u gebagabaysanayo masixitaanka waxa dul saaran uu masaxayo kuu doono horeysiin karaa laakiin xubintaa dhaafi maayo ilaa u dhammaystiro waxay u baahanto gaslan wa tayamuman wa masxan dhaafi maayo mid kale uga gudbi maayo soolaan gacantu ka jabayo kabniin baa saaran wejiguu maydhaya gacanta inta badqabtuu maydhaya gacanta inta nabaru ku yaallo u gebagabaysanaya waxa gacanta dul saaranna dushuu ka masaxaya intaa dabadeed buu lugaha u gudbaya marka ilaa xubintaa usheeda u dhammaystiro maydhis gebagabaysi iyo masixitaan waxa weeyaan ka gudbi maayo ka tallaabi maayo saddexdaana xubinta kuu doonu ku horeysiinaya maydhista inteeda bad qabta gebagabaysiga inteeda bugta loo gebagabaysanayo masixitaanka waxaa dul yaalo la masaxayo weliba inuu gebagabaysiga horeysiyaa fiican si maydhistu ciiddii iyo wixii ay uga biiso wuxuu ihi fain yurid hadduu doono haddaba min bacdihi gebagabaysigaa dabadii fardan yacnaa faralka uu ku tukada gebagabaysigaa dabadii fardan faral hadduu doono aakhare kale wamaa axdatha aanu xaal maa axdatha aanu weyse jabin labada faral dhexdooda falyusalli ha tukado in tayamama hadduu gebagabaystay yacnaa faralkaa hore dabadii hadduu gebagabaystay oo can xadatin weyse jabi uu ka gebagabaystay oo can janaabati ama janaaba ka gebagabaystay waqiila waxaa la yihi yuciidu waa soo celinaya muxdithun mid weyse jabay limaa shaygii bacda alcaliili inta bugta ka dam meesha bugta ka dambeeya meedhistiisu kusoo celinaya masaladan waxa weeye qofkii gebagabaystay ee gebagabaysiga faral ku tukaday yacanaa intii bad qabtay buu maydhay intii bugtayna uu u gebagabaystay gebagabaysigaasuu faral ku tukaday faral kale ayuu doonaya inuu tukado mana weyse jabin weysadaa hore ee gebagabaysigu la socday kamay jabin wuxuu leeyahay weysadii ku soo celin maayo waayo dee dahaaradii biyaa uu ku dahaaro qaatay inta farala uu doono iyada ku tukan karaya sooma waana baaqi oo dee may jabin laakiin wuxuu ku tukan karaa faral kale hadduu gebagabaysiga kusoo celiyey isaga gebagabaysiga mar hadduu faral ku tukaday weyse ha la socota ama yaanay la socon oo kelidii ha noqdee faral labaad kuma tukan kara bay leeyihin marka hadduu gebagabaysiga kusoo celiyo inbuu faral labaad tukan karaa almuhim qofka weysadiisu waxay isugu jirtaa maydhis iyo gebagabaysi faral buu ku tukaday may jabin faral labaad buu doonayaa inuu ku tukado waysadiiyo gebagabaysigii buu kusoo wada celinaya maya waysadiiyada kusoo celin maayo ile may jabine inta faral la doonana waa lagu tukan karaaye laakiin gebagabaysigii waa inuu kusoo celiyo hadduu gebagabaysigii kusoo celiyeyoo uu xadad ka gebagabaystay ama janaabo ka gebagabaystay markaas ayuu faral labaad ku tukan karaa لأن التيمم يجب لكل صلاة marka markuu leeyahy inta yamama hadduu gebagabaystay marka hore inta yamama hadduu gebagabaystay oo can xadaثin uu ka gebagabaystay oo can janaabatin uu ka gebagabaystay yani sawaء kana tayamum can xadaث aw can janaaba wuxuu ka gebagabaystay marka hore xadaث ha noqde ama janaaba ha noqde waa fara labaad waa ku tukan karaa mar hadduu faralka labaad u gebagabaystay oo gebagabaysigii ugu soo celiyey qiil baa wuxuu leeyahay maya maydhistana lafteeda waa ku soo celinayaa inta ka dambaysa xubinta bugta hadday tusaale ahaan gacanta bidix bugtay lugaha maydhistoodiibuu ku soo celinaya siduu gebagabaysigiiba ugu soo celinayo fain yurid hadduu doono min bacdihi faralkaa hore uu gebagabaysiga u tukaday dabadii fardan faral inuu tukado aakhare kale waxaal buu doonay faral kale inuu tukado maa axdatha aanu weyse jabin falyusalli ha tukado faralka labaad oo ha ku tukado weysadaa hore intayamamaa hadduu gebagabaysii kusoo celiyey sawaaun waxaa isku mid a tayamama marka hore ka gebagabaysaya can xadaثin xadaث weyse jab aw can janaabatin ama janaabo ka gebagabaysaya waqiila waxa hi yuciidu waa soo celinaya muxdithu mid weyse jabay limaa bacda alcaliili in ka buka inta ka dambaysa meedhisteedu kusoo celinaya baa la yidhi halkanna wuxuu kaga hadlayaa faaqidu tahuureynka leedhaa biyo uu ku dahaaro qaatiyo ciidu ku gebagabaysto labada midnaba ma hayo waa waayey labadaba wuxuu hi waa mankii faqada waaye limaa'in biye wa turaabin ciid salla waa tukanayaa alfarda faralka oo qura ayuu tukanayaa oo faralka inuu tukada waajib bay ku tahy xurmada waktiga ilaalin la ilaalinaya awgeed faralkana waxaa looga jeedaa faralka waktigaas farallo kale ma tukan karo sida miduu ku nadre iyo mid qallaa iyo ma tukan karo farallo kale far fardul wakti baa looga jeeda uma intaa dabadeed mahmaa wajada hadduu helo fardan mid min dayni labadan ka mida labadee dee ciidda iyo biyaha xayثu meeluu ka helo yasqutu uu dhacayo alqadaau qalluhu bihi gebagebaysiga uu ku dhacayo fatajdiidun qallayn salaadaa qalleeyo ayaa furidaa la faral yahay caleyh isaga lagu faral yahay markaa qofku haddii uu waayo biyo uu ku weysaysto iyo ciid uu ku gebagabaysto waxaa lagu xidhay meel aan labadaa midna aanu oolin ama ciid qoyan buu helay ciid qoyanoo bilaa boodhiina gebagabaysi ma gasho muxuu yeelayaa salaadda miyuu iska daynayaa maya salaadda iyada waa awoodaa hadduu tahaaradii awoodi waayey salaadda waa awoodaa wuxuu awoodaana ka dhici maayo waxaanu awoodin awgeed almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qofka wax u sahlaani wax ku adkaaday daraaddii ugama dhaco marka horta salaaddii waa tukanaya lakin faral unbuu tukanaya sunayaal ma tukanayo faralku tukanayaana waa fardul wakti saynu sheegnay waktigaa la joogo faralkiisa farallada kale xaaraan bay ka yihin ille waa bilaa dahaare kuwa ku nadray iyo kuwa qallaa iyo waxaas o dham xaaraan bay sunayaal o dham ina xaaraan bay ka yihin mar haddii uu yahay faaqidu tahuureyn fardul wakti buu tukanaya lixurmati lwakti waktiga xurmadiisa ilaalin la ilaalin awgeed buu tukanaya haddaba hadduu labada midkood helo faralkii uu dahaaro la-aanta ku tukaday inuu kusoo celiyaa waajib ma tahy wuxuu yihi uma mahma wajada hadduu helo fardan mid oo min deyni labadan ka mida biyaha ama ciidda xayu meeluu ka helo ciiddii yasqutu uu dhacayo horta wa horta hadduu biyo helo salaadii uu tukaday isagoo bilaa dahaara iyada waa kusoo celinaya taas iyadu bilaa ishkaal iyo bilaa khilaaf marka hadduu ciid helaa laga laga hadlaya isagoo gebagebaysan weysaysan buu salaad fara la tukaday xurmada waktiga isagoo ilaalinaya hadduu ciid helo ma ku gebagabaysanayo salaaddii ma qalaynaya maya waxaa la eegayaa meesha uu ciidda ka helay miyay tahay meel biyo ay u qaalib yihiin mise waa meel aana biyo u qaalib ahayn meeshaasi hadday tahay meel ay biyo u qaalib yihiin meeshaa ciidda uu ka helay waxba salaaddii kusoo celin maayo waayo kolleyba gebagabaysiga xataa hadduu ku tukado inuu kusoo celiyo way sugaysa kusoo celintani ka ridi mayso haddii meeshaas ay tahay meel aana biyo u qaalib ahayna wuu gebagabaysanayaa gebagabaysigaasuu ku tukanaya salaadii uu marka hore isagoo bilaa dahaara tukaday waayo dee gebagabaysigaa way kaga dhacaysaa faa'idu leeyihi haddii kalese faa'iida male walihaada wuxuu ihi xayu meel yasqutu uu dhacayo alqadaa qalluhu bihi ay bituraabi gebagabaysiga cidda lagu gebagaysto ku dhacayo fatajdiidun cusboonaysiin baa furida la faral caleyh dushiisa lagu faral yeelay macanaa qalayn salaada u qaleeyo ayaa lagu faral yeelay waaye baabulxayd alla wuxuu kaga hadlayaa xaydkii axkaamtiisi in kooban oo ka mid a xaydku waa dhiig abuurka ka dhasha oo raximka halka u shashaysa ka soo baxa si caafimaad qaban u soo baxa istixaadadu iyadu waa damu cilatin waa dhiig xanuun iyo cila ay keento dhabar furanku oo raximka halka ushaysa ka soo baxa nifaasna baabka waa lagu sheegi doonaaye waa damu lkhaariji caqbi alwilaada waa dhiigga soo baxa dhalmada dabadeed wuxuu ihi imkaanu xaydka suurtowgiisu min bacdi tiscin sagaal sanoo dhammaadkood dabadeed buu ahaaday oo gabadhu inay xayddaa waxay suurtowdaaun markay sagaal sannood u dhammaadaan ama sagaalkii sannood waxaa ka harhsan wakti aan qaadi karin xayd iyo duhri aan qaadi karin shan iyo toban maalmood iyo ka yar baa sagaalkii sannood uga harhsan waxay la mid tuntii ay sagaalka sannood u dhammaadeen haddii sagaal sannood aanay u dhammaan oo ay dhiig aragto dhiiggaasi xayd maaha bay leeyihi calaamadii xaydkao dhan ha lahaade waa damu fasaad arrintana daliil ma sheegine istiqraa un bay ku dhisantay iyo tatabuc waa xaalka dumarka markii loo kuur galay baa la ogaaday sagaal jir horti inaanay xaydin wal aqalu inta u yar waktiga xaydkana xayd uu socdaa yowman waa maalin iyo waleylatun habeen macnaa habeen iyo maalin in la qadaraa looga jeeda oo xidhiidhsan afar iyo labaatan saacadoo xidhiidhsan looma jeedo habeen bilaabma oo dhammaada maalin bilaabma oo dhammaada looma jeedo ilaa xaydku gabadha wuxuu iman karaa maalinka dhexdiisa ama habeenka dhexdiisa wuu iman karaa marka saacadda labayo tobankii duhurnimo u yimi haddii xaydki uu socdo ilaa laga gaadhayo waxa weeyaan afar iyo labaatan saacadood dhammaadkood ilaa laga gaadhayo oo labiyo tobanka duhurnimo kale ilaa laga gaadhayo waa xayd haddii intaa horteed uu ka go-ana xayd maaha bay leeyihin tanna tatabuc iyo istiqraa un bay ku dhisantah marka yowm waleyla qadru yowmin waleylatin baa loo jeeda wal aqalu ay wa aqalu zaman waktigiisa u yara u socdaana qadru yowmin waleylatin weeye waa habeen iyo maalin in la qadaro afar labaatan saacadood oo mutasila si xidhiidha u socdo wa akaru lajali muddada u badan ee xayd uu socdaana khamsun waa shan ilaa casharatin ay maca casharatin toban la socoto waa shan iyo toban waalghaalibu intuu u badan yahayna situn waa lix maalmood wa ilaa haddii kalena sabcatun waa toddoba toddobadaasoo tuqaaribu ee taqriiban dhadhoweyn ahaana marka halkan wuxuu sheegay waktiga ay suurtowdo gabadhu inay xayddo oo markay sagaal sannadood u dhammaadaan buuri ama sagaalkii sannadood uu uga harhsan yahay wakti aan xayd iyo duhri aan wada qaadi karin shan iyo toban maalmood iyo wax ka yar baa uga harhsan shan iyo toban maalmood xayd iyo duhri ma wada qaadi karto wixii ka yarina kasii daran haddii waktiga iyadoon gaadhin dhiigu yimaadana waa damu fasaad waa dhiiga xanuun keenay oo salaad iyo soom iyo midna uga tegi maysa gabarh daahir oo kale weeye muddada u yare dhiiggu hadduu socdo uu xayd noqonayaana waa habeen iyo maalin qadarkood afar labaatan saacadood waa mutasila oo xidhiidhsan hadduu intaa ka yaraado waa damu fasaad dhiig xayd maaha muddada u badane xayd uu socdaana waa shan iyo toban maalmood khamsun ilaa ilaa casharatin ay maca casharatin hadduu intaa ka bato maaha waxa weeyaan damu xaydin waa istixaada iyo dhabar fura buu noqonaya inta u qaalibkaay xaydka dumarku u badan yahayna waa lix maalmood ama toddoba yacnaa taqriiban taqriiban ta waxaa looga jeedaa toddobadu xad go-an maaha iyo lixdu waa dhaafi karaa dee haalibku waa dhaafi karaa maalin iyo waxa waa dhaafi karaa waaye imkaanu xaydka suurtagelnimadiisu min bacdi tiscin sagaal sannadood dabadood bay ahaatay min bacdi istikmaali tisci tiscin walaqalu ay wa aqalu zamanihi waktigiisa u yarna yowmun waleylatun qadru yowmin waleylatin wey habeenay maalin qadarkood wa akharu lajali muddadiisa u badane u socdaana khamsun waa shan ilaa casharatin ay maca casharatin macnaa toban ay la socdaan waalghaalibu muddada haalibka u ah xaydka dumarku u badan yahayna situn waa lix maalmood ilaa haddii kale sabcatun waa toddoba tuqaaribu ay taqriiban dhadhoweynaana halkana nifaaskii uu kaga hadlaya waa dhiigga dhalma dabadeed yimaada adna nifaasi nifaas inta u yari laxdatu waa ilbiriqsi dhiigga gabadha ka socda adna ay aqalu situuna lixdana aqsaahu oo muddadiisa u dheera nifaas uu socdo waalghaalibu intuu u badan yahayna arbacuuna waa afartan maalmood in cabara hadduu ka tallaabo alakhara muddada u badan in cabara almadkuuru oo ah xaydka ama nifaasku alakhara muddadiisa u badan hadduu ka tallaabo oo istadaama uu daa'imo dhiigga akharu alajal dhaafay muddadii u badnayd dhaafay mustaxadatun weyaan gabadhaas mid dhabar furan leh fa hiya iyadu mustaxadatun wey xawat way koobtay mustaxaadadu aqsaaman qaybo nusaga qaarkoodna axkaaman oo axkaam badan bay leeday oo mutawalaadka ku yaalla qaybo badanna way leedahay gabadha dhabar furan kale wuxuu yihi nifaaska oo dhiigga markaa dhalmada ah waktigiisa u yeeri waa ilbiriqsi manaa dhibic dhiigi hadday ka soo dhacdo majana way idhaahdaan dufca dhiig hal mar ka soo baxa markay umushay kadib waa nifaas marka intaa dabeed hadduu goode waa inay meedhato inay afartan iska sugta maaha sida dumarka in badan ay aaminsan yihiin fartan dee waxay sugaysaa hadduu socdo dhiigu laakiin haddii maalintii koowaadba uu ka go-ay waa inay meedhato waa gabadh daahire salaaddii ay tukato oo axkaamtii gabadha daahirka ay yeelato muddada u badane dhiigga nifaasku u socdaana waa lixdan buu ri situuna lixdan ba aqsaahu muddadiisa u badana lixdan maalmood oo habeenadooduna la socdaan inta u haalibkiina waa afartan sida xadiidka umu salama ku timi oo haalibu nisaa afartan cisho ka socda dumarka badankooda afartan maalmood iyo habeenadooda haddaba kaa la soo sheegay oo xaydka ah haddii uu muddo dhaafo muddadiisii u badnayd uu dhaafo wa kadalika nifaasku muddadiisii u badnayd hadduu dhaafo oo sidaa kusii socdo uu ku daa'imo gabadhaasi waa gabadh dhabar furan la weeye axkaam gooniya ayaanay leedahay oo ta xaydeyna la xukum maaha ta nifaasteyna la xukum maaha xukma oo xukmu daahira gabadha daahirka bay la xukumtay xaggii salaada iyo soomka iyo dawaafka iyo mucaamaladii ninkeedii waxaasoo dhan marka agarulxaydku muxuu ahaa shan iyo toban maalmood haddii xaydkii shan iyo toban maalmood ka badan gabadha uu ka socdo shan iyo toban wixii ka badani xayd ma aha ha iskaba socdabe waa inay maydhato oo salaaddii ay tukato oo ay soomto waakada dhiiggii dhalmadu hadduu lixdan dhaafo oo sidaa uu kusii socdo lixdanka wax maalmood iyo abeennada waxa ka dambeeya dhiig dhalmo maaha oo waa dhiig dhabar furan waa dhiig cilla ay keentay oo gabadha uu ku dhacaana gabadha daa'irkaa ayay la xukum tahay axkaam badanna waa leedo insha allah minhaajkiiyo baynu ugu tegi doonaa lam yanxasir kuma koobna lam yanxasir ma koobmin dheh akaru wakti tuhri waktiga ay gabadhu daahir ahaato intiisa u badan xayd daahir intay ka ahaato gabadha waktigay gabadhu xayd daahir ka ahaato intiisa u badani xad ma leh oo laa xadda liakar alxayd xaydka intiisa u badani xad ma laha uhrigaan ujeeda cafu laa xadda liakar uhr duhriga intiisa u badani xad ma laha yacnaa waktiga u badana gabadha waa xayd ka maqnaan karaa waxaa dhici karta cumrigeeda inay hal mar xayddo inta kalena duhri ay ku jirto ama sanadkii inay hal mar xayddo wax dhici kara wey ama aqaluhu waktiga ay gabadhu daahir ahaatay intiisa u yar miyaa fa nisfu shahri weeye waktiga ay gabadhu daahir ahaato intiisa u yari waa bil berhkeed bil kaamila loo jeeda oo soddona marka waa shan iyo toban cisho ayay ugu yaraan gabadhu daahir noqotaa bayna alxaydatayn labada xayd dhexdooda ugu yaraan oo ma dhici karta laba xayd shan iyo toban maalmood ka yari inay udhaxayso ma dhici karto oo aqalu tuhri waa waa nisfu shahrin halkana wuxuu kaga hadlayaa xamliga iyo axkaamtiisi wax ka mida uma aqalu lxamli buu hi ilma intuu calool ku jiri karo inta u yari situ ashhurin ay sittatu ashhurin waa lix bilood wa arbacu lacwaami afar sannadoodna aqsal akhari inta u badane uu ku jiri karo ilma calool waa inta u dheer wa huluthu caamin sanad saddex meelood loo qeybiyey meeshii gaayatu tasawuri suuro inta loo yeelo halka u dambaysa weeye waghaalibu lkaamili ilmaha dhammayska tiran inta u haalibka ah caloolu ku jiraana tiscu ashhurin sagaal bilood weeye waayo muddada u yar ee ilmo dhammaysi uu ku dhalan karaa waa lix bilood iyo waxay dhahan laxdataan laba ilbidhiqsi ilbidhiqsiguu ku calool galay iyo ilbidhiqsiguu ku dhashay markaa naadimku ma sheegin laakiin waa iska macluum weeye in labadaa ilbiriqsina ay shardi yihiin oo lix bilood oo qura hadduu ku dhasho laba ilbiriqsinaan ay dheerayn ninkaa gabadha loo ilmaha looguma abtirinayo oo markay kulmeen marka laga soo bilaabo lix bilood iyo laba ilbiriqsi markay ka soo wareegeen hadduu ilmi ku dhasho oo gabadhiisa ay ku dhasho ama addoontiisa isagaa ilmaha loogu abtirinaya muddadaa ka yar marka laga soo bilaabo markii ay kulmeen muddadaa ka yar hadday ilma ku dhashana ilmaha isaga loogu abtirin maayo gobadh baa ninkii loo meeriyey maalintii loo meeriyey ee kulankooda uu suurtoobay marka laga soo bilaabo shan bilood markii ay dhammaadeen bay ilma dhasha ilmaha isagu ma leh qaطcan wa yaqiinan inuu iska qarsadona maaha odha waan waan iskaga qaadanaya gabadhaan asturaya axkaam baa ka dhalanaysa nasabka iyo abtirsiinta muddada u badanee ilma caloolu ku jiraan waa afar sannadood ilmo aan quban baa loo jeedaa oo sidiisa iskaga jiraan imaam maalik waa kii lahaa maxamed ibnu cajlaan isaga iyo xaaskiisuba waa dad wanaagsan oo looga qaateena laba iyo toban sannadood bay saddex ilmood ku dhashay yacnaa mid walba afar sannadood bay caloosha ku sida rag iyagoo ilkaloo qoslaya soo dhashayna waa jiraan sanado badan xaggaa caloosha kusoo qaata ya mu qoonmin ha ma qoonmin waa wax laakiin naadira waa in yar la arko inta badan ma dhacdo waayo inta ilmuhu ku sawirmo ee suuro bani aadam uu ku yeeshaana ee u dheerina waa sad- afar bilood weeye thuluthu caam sanad markaa saddex meelood loo qaybiyo meel oo sida dee xadiidkii ibnu mascuud ku sugan ee saxeynka ku yaalay ilmaha dhamayska tiran waxa u qaaliba sagaal bilood oo dadka badankoodu caloosha sagaal bilood bay ku jiraan ayib marka lixda bilood waxa u daliila de waad garanaysaan xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahran inta caloosha ku sidee intay nuujinaysa baa la yidhi waa soddon bilood afar iyo labaatan bilood oo nuujintaa marka laga jaro soo lix bilood un xamligu usoo hadhi maayaan taasay saxaabadu u daliishadeen uma aqalu xamli buu ihi calool ilma intuu ku jiro inta u yari sittatu situ ashhuri ay sittatu ashhuri lix bilood wey wa arbacu acwaami afar sanadoodna aqsal akari inta u badana calool ku jiro weeye wa huluthu caamin sanad saddex meelood loo qeybiyey meeshi gaayatu tasawuri suura u yeelka suuro loo yeelo halka u dambaysa weeye wa gaalibu lkaamil ilmaha dhamayska tiran inta u qaalibka ah caloolu ku jira tiscu ashhurin sagaal bilood weeye halkan wuxuu kaga hadlay waynu dul maraynaaye waa dhowr beyde waxyaabaha markaa xadadka weyse jabka sababtii u xaaraantimooba xarim xaaraantimee oo xukum inuu xaaraan yihi bilxadai weyse jab sababtii asalaad salaada xaaraantimee oo qofka weyse jabsan salaadu xaaraan bay ka tahy faaqidu tahuureynkunbaa laga soo reebaya waxaa kaloo waxyaabaha salaada tawaabicda o ah baa la xukma sida khudbat ljumuca iyo sujuuddii shukriga iyo sujuuddii tilaawada iyo maca taawufin iyadoo lala qabo tawaaf oo tawaaf oo dhanna xaaraan buu ka yihi rasuulku waa bimansilati salaa buu ihi salaaduu la derajayay tawaafka walilbaaliqi xamla lmusxafi waxarim xaaraantime cala albaaliqi ka qaan gaadhay xamla lmusxafi ka xaaraantime musxafka qaadistiisa yacnaa bilxadai xadadka sababtii wa masaw taabashadiisana ka xaaraantime markaa qofka muxdidka afartaasaa xaaraan ka ah salaada awaafka xamlmusxaf qaadista musxaf iyo masu taabashadiisa laakiin xamlulmusxaf musxafka qaadistiisa iyo taabashadiisu waxay xaaraan ka yihiin qofka weyse jabsan hadduu qaangaadh yahay haddaanu qaangaadh ahayn xaaraanka maaha qeyd bay taa lafteedu sii leedahay oo kaan qaangaadhkahay waxaanay arrintaasi xaaraan ka ahayn hadduu u baahdo barasho iyo ugu baahdo kaan qaangaadhka ahayn haddaanu barasho aan ugu baahnayn musxafka taabashadiisa iyo qaadistiisaba waa laga celinaya wa maca di larbaci wa maca dii tan maceed alarbacati ee afarta ah xarim xaaraantimee cala aljunubi qofkii janaabada qabay iqtiraa bacdi aayatin aayad barhkeed akhrinteed ka xaaraantimee oo qofka junubka afarta hore xaaraan bay ka yihin laba kalaa loogu darayo isaga lix baa xaaraanka labada loogu darayo waa qiraa'atu bacdi aaya waa aayad barhkeed inuu akriyo aayad dhamaystiran iyo kasii badanna dee waa xaaraan qiraatu shay min alqur'aan baa loo jeeda qasdan ay qaasidan xaale uu yahay mid qiraa'atu qur'aan u qastiyey oo aayad hadduu akriyo oo aanu qur'aan akrin u qastin ee duca uu uga qastiyo ama dikri uga qastiyo ama waxaba aan uga qastin o iska akriyo un akrintaasi markaa xaaraanka ma aha a wa lubha masjidin xarim xaaraantimee lubha masjidin masaajid nagaanshihii limuslimin calaa muslim muslim ka xaaraantimee junubin junuba waa arrinta labaad ee lix ku noqonaysa waxa xaaraanka ah junubka markaa gaalkii isaga maya oo gaalku isagoo junuba masaajidka waa iska joogi karaa thumaama ibnu uthaal oo gaalaba nebigu waa kii ku xidhay gaalana janaabo kama maydhaan wa bilmaxiidi waxarim xaaraantimee bilmaxiidi xaydka sababtii iyo wanifaasi nifaaska sababtii asita lixda lixdaa junubka xaaraanta ka ah salaadii dawaafkii taabashadii musxafka qaadistiisii akrinta wax qur-aan ka mida ku nagaanshaha masaajidka lixda ka xaaraantimee gabadha xayd kale ama nifaas kale ugu daro maca tamatucin iyadoo lala qabo raaxaysi biru'yati aragti lagu raaxaystiyo waa lamsi taabasho b- bayna suratin la eego ama la taabto xundhurta iyo waruk- wa rukbatin iyo jilbka inta udhexaysa ru'yada ru'yada shahwadu la socotaa looga jeeda eegis iyo taabasho ku dhacda xundhurteeda iyo jilibkeeda inta udhexaysa marka ru'yadu waa muctamad maaha muctamadku waa taabashada un hadduu eego oo bishaawatin uu ku eego xaaraan kama aha laakiin inuu taabto oo bishaawatin uu ku taabto ayaa xaaraana wayastamiru waa soconayaa taxriimu maa dukir kuwaa la sheegay xaaraantinimadooda ila iqtisaal ilaa maydhasho laga gaadhayo aw badiili ama maydhashado waxa bedelka oo gebagabaysiga laga gaadhayo intaa la sheegay oo dhan oo gabadhii xaydka ama nifaaska lahayd intaa hore loo soo sheegay lixdaa junubka xaaraanta ka ah iyo taabashada beyna sura wa rukbati laga taabto ee laga mubaashareeya xaaraan bay ka noqonayaan ilaa ay ka maydhanayso ama maydhashada bedelkeeda ay ka samaynayso gebagabaysiga yamtanic yamtanicu midaan la ogolayn buu noqonayaa soomu soomkii walaaqu furniinkiina xataa yanqatic ilaa uu go-ayo dhiigu labadan iyaga maydhasho shardiba maaha dhiigu inuu go-ayo baa shardiba gabadha xayd kale ama nifaas kale waxaa xaaraanta ka ay markaa waa laba qaybood qeyb xaaraan ka noqonaya ilaa ay maydhanayso iyo qeyb xaaraan ka noqonaysa ilaa dhiigu ka go-ayo furniinkeedu waa xaaraan gabadha xayd kale ama nifaas kale ilaa uu dhiigu ka go-ayo mar hadduu dhiigu ka go-yo aanay meedhanbe furniinkeedu waa bannaanaanaya saasoo kale soomku mar hadduu dhiigu ka go-o waajib buu ku noqonayaa waagoon barin hadduu dhiigu ka go-o waajib buu soom ku noqonaya aanay meedhanbe marka gabadhii xaydka lahayd imisa xaaraan ka ah De waa sagaal tisca naadimku wuxuu sheegay sagaal lixdii junubka xaaraanta ka ahaa waxaad ugu dartaa lamsiga ru'yada iyo lamsigoo dee isku mida oo ru'yada iyo lamsigu magaca istimtaac bay wada qaadanayaan cinda anaadimi wa cinda man qaala bihi naadimka iyo cidda qowlan ku tagtayba marka maxay ku noqonayaan toddobay ku noqonayaan lixdii junubka xaaraanta ka ah soomkuna waa ku sideed dalaaquna waa ku sagaal mid tobnaad baa lagu darayaa gabadha xayd kale xaaraanka ah waa aduhru biniyati tacabudi inay meedhato iyadoo niyaday ku meedhanaysaa ay tahay n- meedhasho ay ku cibaadaysanayso oo meedhasho gabadhu ay ku cibaadaysanaysaa ka ansixi mayso iyadoo xaydla ama nifaasla marka haddii ay biniyati tacabud niyo cibaadaysay hadday ku meedhato meedhashadeedaasi waa xaaraan waayo waa ciyaar ay ku ciyaarayso cibaadadii cibaadada in lagu ciyaaraana ma banaana waxaa laga soo reebayaa un haddii ay gabadhaasi ixraamato ama ay ixraamanayso lilixraam way u maydhan kartaa iyo waxyaabihii kale xajka ku dhex jiray alwuquuf bicarafa iyo ramyi ljamaraati way u maydhan kartaa iyadu ifcali maa yafcalu lxaaji hayra an laa tatuufi bilbeyt buu nebigu caaisha ku uri markay xaydday qofka xajiye wuxuu samayn o dhan samee laakiin kacbadaa ku dawaafina iska ilaali wuxuu yihi xarim xaaraantimee bilxadai xada sababtii asalaata salaadii xaaraantimee maca taawufin dawaafna iyadoo lala qabo isna xaaraantimee walilbaaligi waxarim xaaraantimee cala lbaaligi kii baaliga ahaa bilxadai xada sababtii xamlalmusxafi musxafka qaadisi ka xaaraantimee oo masow taabashadiisa wamaca dii tan maceed tan alarbacati ee afartaa xarim xaaraantimee liljunubi ee cala ljunubi kii janaabada qabay iqtiraa bacdi aayatin aayad barhkeed inuu akhriya ka xaaraantimee qasdan ay qaasidan xaalo iyo mid u qastiyey qira'at alqur'aan u qastiyey ama alqiraa'ata u qastiyey wa lubtha masjidin masaajid nagaanshihii xaaraantimee limuslimin calaa muslimin ka xaaraantimee junubina wa xarim xaaraantimee bilmaxiidi xaydka sababtii wanifaasi nifaaska sababtii asitata lixdaa junubka xaaraanta ka ah maca tamatucin iyadoo lala qabo raaxaysi biru'yatin eegmo gabadhaa la eego lagu raaxaysto walamsi taabasho lagu raaxaysto beyna suratin laga taabto xundhur iyo wa rukbatin jilib inta udhaxaysa wayastamiru waa joogayaa taxriimu maa dukir kuwaa la sheegay ee xaayidkiiyo nufasada xaaraankaa xaaraannimadooda ila ikhtisaala meedhasho laga gaadhay aw badiilin ama meedhashada xabeddelka yamtanicu xaaraan buu noqonayaa ay asawmu soobkii iyo walaaqu furniinkii cala alxaayid iyo nufasa xataa yanqatic ilaa dhiig uu ka go-ay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed